saraakiisha Ukraine ayaa sheegay maanta oo Isniin ah in tirada dhimashada gantaalada Ruushka ee ku dhacay guri dabaq ah oo ku yaala magaalada Dnipro ay kor u kacday oo ay marayso haatan shan iyo soddon qof iyada oo shaqaalaha samata bixinta ay weli baarayaan burburka dhismaha si loo soo badbaadiyo haddii ay jiraan dad ku hoos jira burburka warbixinay v o e da arrintaasi ka qortay waxaa inoo hayaa xuseen barre gudoomiyaha gobolka dnibro petrovesk ayaa baraha bulshada ku sheegay in weerarka ay ku dhaawacmeen shan iyo toddobaatan qof halka ay shan iyo toddobaatan kalena aan la ogeyn halka ay ku dambeeyeen gantaalkan ayaa sabtidii lala beegsaday magaalada dnibro iyada oo taliska ciidamada cirka ee ukraine ay ku sheegeen inuu ahaa nooca loo yaqaano k h labayo labaatan kaas oo laga soo riday gobolka kursk ee dalka ruushka saraakiisha militariga ukraine ayaa sheegay in ciidamada ukraine ay soo rideen koob iyo labaatan ka mid ah saddex iyo soddon gantaal oo uu ruushku riday maalintaasi balse ukraine ma laha nidaam awood u leh inuu soo qabto gantaalada nooca loo yaqaano k h labayo labaatan ciidamada ruushka ayaa si isdaba jooga u garaacayay bartilmaameedyada rayidka ah tan iyo markii ay gudaha u galeen ukraine bishii februari saraakiisha ruushka ayaa si joogtaha u dafirayay inay sidaasi sameeyaan iyada oo maanta oo isniin ah uu afhayeenka kremlinka dimitri beskov uu sheegay in ciidamada ruushku aanay weerarin dhismayaasha la degan yahay ama kaabayaasha bulshada balse ay weeraraan baltilmaameedyada militariga beskov ayaa sheegay in wixii ka dhacay dinibro ay sababeen difaaca hawada ee ukraine sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa khudbadiisii habeennimo ee axaddii waxa uu ku sheegay in uu u mahad celinayo kelmado taageero ah oo caalamka oo dhan uga yimid weerarka kadib isagoo intaa ku daray inay aad muhiim u tahay in dadka rayidka ahi ay u midoobaan sidii looga jawaabi lahaa argagixisada dalka ukraine deriskala ah ee ka xiga dhinaca waqooyiga ee belarus ayaa isniinta maanta bilaabay dholotus militari oo ay si wada jira ula samaynayaan ciidamada ruushka wasaaradda gaashaandhiga ee belarus ayaa sheegtay in dholotusku uu socon doono ilaa iyo kowda bisha dambe ee februari lagana faa'iidaysan doono dhammaan garoomada ciidamada ee dalkaasi dhinacyada tababarka ayaa waxaa ka mid ah sahminta hawada ilaalinta xuduudaha dejinta farsamada weerarada taktikada ah iyo daadguraynta dhaawacyada belaruus waxa ay ka qayb qaadatay dholotus militari oo badan oo ay la gashay ruushka dhinaca kale kremlinka looga taliyo dalka ruushka ayaa ka jawaabay gargaarka reer galbeedka ay u yabooheen ukraine iyagoo sheegay in taangiyada britain ay qorsheynayso inay u dirto ukraine ay gubi doonaan una gubi doonaan sidii kuwii kale ee ka horreeyey britain ayaa sabtidii ku dhawaaqday in taangiyada jallenger laba ay u diri doonto ukraine si ay gacan uga geystaan ka hortagga duulaanka ruushka